Madaluun wadajirka ee laga gabagabeeyay magaalada Baydhabo, kaasaytii oo lanqadooday arrimo ilaalinta xuquuqul aadanaha, gaar ahaan bilaanta, iyo weliba ka qaybgalay ururada bulshada rayidka. Wasiiro ku tirsan Koonfur Galbeed iyo hanoo ku mid ah hay'ado ondooda arrimaha xuquuqul insaanka. Hanoo ku mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo ka qaybgaleen xiritaanka madaluun iyo weliba iyo ku hadleen muhiimadda yeelatay in la dhowro xuquuqda aadanaha, gaar ahaan bilaanta.
nimayow way shaqeeyaan hay'ado aysan atin way shaqeeyaan ummadan ay shaqeeyaan ee dhibaatooyin badan iyo wadan ka dhiyayaan wal ogi laakiin haddana qof kasta hadii wala isku qorqor oo hay'adii in gudbi kabaad hay'ado kala yoona ku weena wala isku qoraan hawl insaan leela ka sheege reborka la gudbi wadanka dhan waa suurad xumeeyas marka wala aysan qoraasan ama wala aysan gudbiyaasan oo ku saabsan xuquuqul insaanka in inaga tuway wala hubsaday hay-adihii shuqulka lahayna madaxda ra'iisul lan sheegay waajibaadka gudaha inaga dhan hortaas madaxda ra'iisul siyaasiin ka codsadaan waxaa rabaa marka hore inaan bogaadiyo wasaaradda haweenka ay hogaamiso wasiir fahiima bogaadintaas oo mutaysatay in isu koonfur galbeed hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha inay isu keento gobolka baay bokool iyo lowa shabeelle wasiiradda taas aaday ugu mahadsan tahay waxaa kale rabaa inaan u mahad celiyo iskuduubiyaasha ka kala yimid gobolada baay bokool iyo shabeellada hoose ayagana way mahadsan yihiin casuumaadaas ayagana aqbaleen inay kasoo qayb galaan waxaa rabaa sidoo kale inaa ayagana u mahad celiyo hay-adaha ka shaqeeya ama ka shaqeeya arrimahan xuquuqda aadanaha ayagana soo cajiibeen shirkan quruxda badan shalay maanta u socday annagana aan ku faraxsannahay maanta inaan u joogno xiritaankiisa goobjoog aan ka ahno aad iyo aad ay umahadsan tihiin waxaa rabaa inaan u galo maxdalin kadib markaad maqashaan wasaaradda qorsheynta qof walba waxaa kusoo dhaca hay-adaha hay-adaha ka shaqeeya state koonfur galbeed waxaa mandate u leh registrationka certificate hay-adaha ka shaqeeya stateka waxaa bixiyo kala noqday wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda habeenka iyo arrimo ilaalinta xuquuqul aadanaha fahiimo cusmaan cumar yaa hirtay madalla iyadona ka dheeratay sidii wasaaradda onkugohonta iyo bulshada koonfur galbeed la deersay inyo ilaaliyana xuquuqda aadanaga si gaar iyo si dhow waxaan usoo dhaweynayaa dhammaan hay-adaha ka wada yimid lowr shabeelle bakool iyo baay iyo gabdhaha iskuduulidaha oo xudur iyo afgooye marka ka socda waxaan leeyahay aad iyo aad kusoo dhawaada waxaan umaleynaa shalay is aragnay run ahaantii barnaamijkan oo noo socday saddexda beri ahaa waxaan filayaa maantana gabagabadiisa inaan marayno marka insha allah hadal waa la hadlay annagana hadal waa naga buuxa haddaan nahay dowladdii idinkana hay-adihii waa idinka buuxaa run ahaantii laakiin muhiimadda waxay tahay ileen geed markii la abuuro mirihiisa inuu soo dhalra waa inaan waraabinaa haddaanan waraabina miro ma ka hadlayno marka barnaamijkan si gaar ahaan maadaama uu ahaa iskudubaridka iyo la socodka dhibaatooyinka dhacaya sidee xal loogu heli karaa because haddaan annaga aan iswada arkin saddexda gobol oo stateka ah hay-adaha ka shaqeeyo sababaha ay ku dhacayaan xadgudubyadaan ama maxaa keeni kara iyo sidee looga hortegi karaa waxaa samaynay wasaarad ahaan anagoo kaashaneeda unsom ay aada u mahadsan yihiin in horta aan isku keenno hay-adihii ka shaqaynayay protection ahaata g b v ha ahaadaan maadaama iyo disability naftirkooda waa ku jiraan xuquuqul insaanka ah waxaan si gaar iyo aada ugu mahadsan maanta aan ugu faracsanahay ay qayb ka yihiin dadka socda hay-adaha disability-ga ah iyo oo aqoon-yahano ah oo maanta xaadir ku ah meeshaan sababtoo ah haddaan annaga aan isku xirnayn wax ma qaban karno run ahaantii isku xirnaanshaha sababta keenta waa inaan isugu yeeray inta hay-adaha o dhan si aan u yeelano hal dalad oo aan ku midoowno oo aan isaga war kala qaadan karno dadka bulshada idinkaa u shaqeeya oo dhexgalaya dowladiina way joogtaan marka halkaa dalad aan leenahay oo aan saddexdii bil ama lixdii bil aan mar kulanno oo xogtii wasaaraddan ay hayso waxyaabaha dhacayo maadaama hadda wasiiro way ka dhawaajeen waxaa jiro qaladaad badanaa dhaco run ahaantii xogo waxaa la soo gudbiyaa aan rasmi ahayn annaga xataa hay-adaha doonarka xataa ay run ahaantii noo soo gudbiyeen leeyihiin caqabadahaasi way jiraan marka